aw laata baabulqadfi miyaan ahayn qofka neef xoolaah wax ka daya aw imra'atan mayita ama ruux dumar ahoo dee dhimatay aw xayatan ama tu nool fii maa duuna alfarji farjiga meel aan ahayn aw jaariyatan yamliku bacdaha ama adoon uu badh leeyahay badh ay nin wada leeyihi aw jaariyatan yamliku bacdaha aw ukhtahu almamlukata lah ama walaashiyo dee uu iskaba lahaa oo ukhtadiisii ahay aw wadia zawjatahu fi lxayd ama xaaskiisiioo dee in loo taga ay xaraamto caadana buu tegay fi lxaydi wadubur ayuu uga tegay aw istamn ama taasuu sameeyey adabdaradaas aw atat ilmar'atu lmar'a ama labadaa dumara baa markaa xumaan sameeyey laa xadda calayhi qofkaa xadna kuma leh wayucazaru laakiin waa la edbinaya tacziir edab baa lagu dhufanaya fuqahadu dee wax walba way sii sheegeen gaalada imanka naagaha odhanaysa iskuursada iyo ragga iyo waxaasoo dhami waa tacziir bu tacziir xeer ciqaabeed un baa la marinaya liwaadki laakiin isagu uu ka duwanaayo idaa zanaa aw laata taas iyado liwaadki wuxuu ahaa zinada baabkeediibu xaddii zinadu baa lagu fulinayay laakiin qofka xumaantan sameeya bahiima imraa mayita ama duuna alfarji ama adoon ama markaa qof ay maxram yihiin ama zawjadiisii meelihii xaraamta ahaa uu kala dhaqmay ama istimnaa bilyad buu sameeyey amaba markaa almar'atu lmar'a laa xadda calayhi wayucazar waa la tacziiraya xadi laakiin ma jirto waman zanaa qofka sinayste waqaala yidhaahda laa aclamu taxriima zina taxriima azina zinadu inay xaraam tahayba ma ogeyn bu ooban ka dhacsanaabu waayo wa kaana qariiba cahdin bilislaam waxaanu ahaa qariiba cahdin waktigiisu miduu dhow yahay bilislaami islaamnimada uu ku dhow yahay oo macnaha wakti dhow buu soo islaamay oo garawshiyuu leeyahay macnaha aw nasha'a bibaadiyatin baciida ama meel qarfaa buu ku barbaarayoo waa dadkii beeralayda iska ahaa halkaasuu dabeetana joogaa oo benderbama imanayo meel wax looga sheego kan lam yuxadda lama xadayo macnaha waa jaahil loo cudur daarayo jaahligu marka loo cudur daarayo markaan qofkan balaaqu gaadhin wain lam yakun kadalika haddaan dee jahligu sidaan ahayn jahli loogu cudur daarayo aanu ahayn xudda waa la xadaya walaa yujladu lama garaacayo qofkii oo jeedalkiila lama dhacayo fii xarin wa bardin kulaylkii iyo qabowgii shadiidayni darnaa si aanu dee qofkan in la dila lama rabo waa karbaashkii iyo edbintii marka xaddan jaldiga la idhaah qofkii marka uu de kulaylku daran yahay ama qabowgu daran yahay si aanu dee isu kaba raacin laguma dhufanayo waa laga daynaya wa maradin yurjaa bur-u xanuun la rajaynaya inuu ka bogsadana iyadu xanuunkaasi hayo laguma dhufanayo xataa yabra-a ilaa uu bogsado ha bogsado horta qofka waa toosinaynaa inaan kow kaga siino lama rabo walaa fi lmasjid masjidka dhexdiisana iyadana laguma oodogayo xuduudda tacdiiman lahu waa la weyneynaya oo meel dee xad lagu oogaya waa meel uu ka dhacayo rafad badan iyo hawl baa ka dhacaysa gogoshaasoo dhan uu midhbo meel mari doonaa qofna ku tukan maayo haddii xuduud lagu fulinayo walalmar'atu fi lxabal gabadhiina marka ay ur leeda xaddii laguma fulinayo xataa tadaca ilaa ay uurkii dhigto wayazuula uu ka dhammaado alamu lwilaada kulaylkii dhalmadu ay lahayd jeer uu ka dhammaado walaa yujlad laguma dhufanayo qofki bisawtin jadiid shaabuug ama ul cusub oo way xanuun badan tahay walaa baalin waa usluubkii loo garaacay ayuu ka hadlaya walaa baalin mid liito oo iska daciifana laguma dhufanayo oo waxba waanu yeelayna waa sida maradoo kale bal bisawtin baa lagu garaacaya ul bayna sawtayn labadaa udhaxeeya oo dee iska dhexdhexaada sawtayni macnaha baali iyo jadiid mid udhaxeeya walaa yumaddu walaa yushaddu walaa yumaddu lama kala bixinaya deh waaya macnaha qofkan isagaa marka la doonayo in la jaldiyo gacmihiisa lama xidhayo oo lama xidhayo ama isagii lama figaynayo intoo la figeeyo ama geed lagu xidho lama garaacayo walaa yushadu gacmahana lama xidhayo yumadu gacmaha isagii lama dhisayo walaa yushadu gacmahana lama xidhayo laakiin gacmaha ha isaga dhigo kolba dhan ha isu rogo waa jidhkiisii dhaafi mayso weligiiba ha islabaroge garaacani jidhkiisii dhaafi maayo markaa kolba bal dhil dhinaca uu door moodo ha u dhigo ee waa garaacay walaa yubaaliqu fi darb qofka garaacayaana darbiga kuma dheeraanayo sidaa darteed baanu gacanta kor u taagayn sidii wax kilinkilada misxaf ku hayo oo kale oo uu yar dhowrayo inuu dhaco ayuu markaa saa ugu dhufanaya saas ugu dhufanaya baabaynu kaba dhacsannahay weeyo tadbiiqiisi sheekh daahir baa ugu dambeeyey waaya walaa yubaaliqu fi darb walaa yujaradu labagamana qaawinayo qofkii dharka min hiyaabihi dharka caadigaa wey laakiin oo barkoodhadii inuu inoo xidho alaab waaweyn maya taa laga yeeli maayo iyo jaakeedadii adkaaya oo dharkan caadiga aynu gashana kuwa waa loo daynaya wayufariquhu calaa acaa'ihi wayufariquhu garaacan waxa uu ku kala kaxaynaya calaa acaa'ihi xubnihiisa qaarka kore qaarka hoose cagaha laakiin kaga wadi maayo un dee sararaha iyo feedhaha halkaasun kagama wadaye jidhku u qaybinaya waaya garaaco xaragada ha ka tegin wey wayatawaqaa wuxuu iska ilaalinaya almaqaatila waalwaj maqaatishu waa meelaha had iyo jeer qofku uu ka dhimanayo kalfarj deexniihii oo kale kaga dhufan maayo wejigana kaga dhufan maayo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam in wax laga suntay iyo in wejiga qofka laga garaacay iyo weelahaas oo dhan waa diiday wayudrabu rajulu qaa'iman ninkii jaldigan waxa lagu samaynayaa oo xaddan laga ogaya isagoo taagan waalmar'atu ruuxii dumarka ahaydna xaddii baa laga fulinayaa lagu fulinayaa baan leeyahay jaalisatan mastuura iyada oo fadhida oo asturan bisawbin malfuufin calayha yaynagu soo muruxsanine mara ayaa lagu duubaya maradaasaa dhag lagu siinaya fa in kaana hadduu yahay qofkan jaldiga lagu samaynaya naxiifan mid weydahoo dee tamar daran aw mariidan ama mid buka bukaanka oo laa yurjaa bur inuu bogsadana aan la rajaynayn waa qof weydahoo dee nooc noocan iska caatada ah wey ama xanuun buu qabaa aan la rajaynayn inuu ka bogsado falij d b asma maashi xiiqdaa la odhan jira waxaasuu qabaa julida markaa habkanaa loogu rogaya laga dayn maayo xaddii laakiin waa loo dabcinaya julida waa la jaldinaya oo fajliduhumta waa soo gelaya fajlidu kula waaxidintii waa soo gelaya julida waxaa lagu garaacayaa biciskaali nakh taashaa nakii nakhiisha la idhaahdo laamaheeda markaa laalaada laamaha nakhiisha soomaad araga laanta saa u dheer ee faraqyada faraha badan iska wadata taasaa laantaasaa lasoo fujinaya kolkaasaa dabeetana dee loo tirinayaa laamaha yarana ku yaalla markaa inay boqol noqdaan inay konton noqdaan hadday konton ku yaallaanna laba jeer baa la huwinaya haddii markaa boqol ay ku yaallaanna waa mar keliya ayaa lagu qabsiinaya biciskaal annakht nakhiisha rucubteeda maaha rucubtu dee waxa weeyaan kawbay kaga siinaysaaba rucushan laalaadee macnaha timirtu ay ku taalle midhaha taasi haddii lagu dhufto marka u horeysu dhimanaya waxa weeya laanta waa laantaa dheere faraqyada dhaadheer wa adraafi tiyaab maryaha caaradoodana waa lagu dhufan doonaa wayudrabu aydan adaciif biadraafi thiyaab oo dee maradaa iyaba markaas hareeraheeda qofkani wixii lagu fuliyey baa la rabaa oon la odhanin hebel baa sinaystayoo lalama hadlin kaasun way kala diidaya taasi waa markaa jaldigii aljald qofkii in laga jaro sidaa wanaagsanna looga jaro wain kaana alxaddu rajman haddii uu yahay xaddan qofka sinaystay laga ogaya kii dhagaxa lagu dilay rujima rujima de isaga waa in la rajmiyo waa in dhagaxii lagu dilo walow fii xari aw bardin aw maradin intaa midkay doonaysa ha ahato qabow ha jiro kulaylna ha jiro cudurna ha jiro weliba cudurkana marjuwi zawaali inuu zuulana la rajaynayo dee maxaa laga sugi ma kulaylku ha ka tago iyo qabowgu ha ka tago iyo ha bogsado oo kolleyba waa la dilayaa kolleyba uu sii socdaa hebelkani liana alqasda fiihi alhalaak falaa tatawaqaa asbaab walaa turjamu alxaamil tii markaa uurka lahayd dhagax laguma dilayo xataa tadaca ilaa ay umusho ilaa ay umusho oo wayastagniya alwalad ilmuhuna uu ku maarmo bilabani kayrihaa cid aan iyada ahayn caanahood ama afo kaleo jaqo uu jaqo helo ambaba markaa dee bahiime iyo neef xoolaho loo liso walow kaana alwaladu min zina waladkan isaga ahay waladu ziniba ha ahaado ilan waladu zina aan isaga dee aabi iyo hooyadii baa dambaabay markaa isagii dee lama dilayo lama odhanayo waladu zinaysta walisayidi sayidkii waxa uu leeyahay oo usugnaaday an yuqiima alxadda xaddii inuu ka oogo calaa raqiiqi calaa raqiiqi addoonkiisi xeer ciqaabeedkan xadka ah inuu ku fuliyo addoonkiisi ayuu leeyahay oo xaqu leeyahay sayidku xadduna maxay ahayd ma rajmi bay ahayd mise jaldi ta addoonka lagu fulinaya rajmigiina maxaa u diiday rajmigii facalayhina nisu maa cala lmuxsanaati min alcadaab ayaa layihi markaa jaldigu uu kala barhmaya laakiin rajmigu ma kala barhmayo midda kale shuruudda maxaa kamid ahaa qofkan isagaa macnaa la jaldinaya waa inu xorayay baab lqadf qadafkiibuu halkan markaa u baab yahay kanina tuurid qofkii macnaha ganid lagu gano xumaan qadafa qadfan xumaan buu ku ganay qofkaa isaga ah dhegtiisii buu dhaawacay waa isagoo leef ku dhuftay ama waran ayuun bay ka dhigan oo qofka haddii sharaftiisa aada ka waxyeelayso adigoo jidhkiisii waxyeeleeyo oo kale unbay ka dhigantay bal waxyeelada jidhkaaba laga yaabaa inay ka sahlan tahay oo mid dakhtari intuu muddo u nabnabo ay dabeetana isaga bogsato laakiin waxyeeladan xagga jidhka dhegta dee wixii baa muddo gaadhsiisnaanaya oo foolxumadiibaa daba soconaysa oo ceeb goor walba u ka tiiraanyoodaabay ku noqonaysa waaya markaa waa dheg xumo lagu sameeyo qofki soomaalidu dheg bay tidhaahdaa sharafta qofka sharaf iyo markaa cirdi iyo waxaan o dhan waa iska wada afcarab laakin dhegta ayaa la idhaa dhegxumuu noo soo jiiday kaasi hadday kudhaan macnaa sharafteedii meel kaga dhacay wey war waxaasi dhegxumuu kusoo jiidaya iska dah macnaa cirdigaaga iyo sharaftaada marka waa waxyaabaha islaamku qofka u ilaaliyey ee la yidhaahdo aldaruuriyaat asit fi ladyaan asamaawiya diimahoo dhan waa ku jirta qofka in ilaha loo ilaaliyo sideed ah aynu markaa ku dhex jirno nafti iyo maalki iyo diinti iyo caqligi iyo cirdiga iyo halumajar iyo nasabka idaa qadafa albaaliqu alcaaqilu lmukhtaar idaa qadafa marka uu qof sina ku sheego albaaliqu alcaaqil kii qaangaadhka ahaa ee aan waalayna waxgaradka ahaa waa mukalaf wey mukalafkaa baaliqa caqliga almukhtaar mukhtaarkana ahaa ee waxaan doorteen lagu dalqiin wa huwa ka waxaan qadfayaana muslimun aw dhimiyun aw murtadun aw musta'manun intaasun mid uu yahay muslim mid axkaamtii islaamka si wanaagsan u fulinaya dhim waa kaynu shalay kasoo hadalnayna cashuurta laga qaadayo baaniyaalka aw murtad ama waa mid diinta caayo ina dhex boodaya aw musta'man ama waa mid la heshiiyey oo dee kuwan gaalada wadamada jaararkeenoo la heshiiyo iska soo safraya intaa marka uu mid un qadfo aya uu qadfo waa mafcuulkii baa ku dambeeya muxsanan qof muxsana muxsan saya'ti fi kalaami lmusanifi bayaanu muxsanka la idhaahdana ee marka la qadfo loo gudayo xadulqadafkan wuu soo wadaa muxsankaa marka uu sina ku sheego muxsankanoo laysa biwaladin lah kan wax qadfayana aan walad u ahayn walad hadduu u yahay isagana qadafkiisa waxba laga soo qaadi maayo oo dee waladku waalidku in fara badan buu caayaa waladku hooyadu inanteeda ay sharmurto ku sheegta aabbuhu caayi karaa marka walad waa inaanu hayn haddaba idaa qadafa man wusifa muxsanan bizina aw illiwaaq waa saasay isugu xidhan jaariya majruurku halkaasu ku tacaluqaya idaa qadafa albaaligu marka uu qadfo ayo muxsanan kolkuu qadfo maxay uu ku qadfu ku tuuro bizinaa uu ku tuuro aw biliwaadi uu ku tuuro dhagax buu ka dhigan tahay sinadii iyo liwaadkii ayuu sida dhagaxa intuu qaaday buu dabeetana liqsiiyey isagoo ka beri ah arrintaasi markay dhacdo bisariixi buu ku si sariixa ayuu sina ugu sheegay si cad buu ugu sheegay aw bilkinaayati maca niya erey kinaayooyinkiiyo sariixana uu kuu sheegi doonaa kinaaya maca niya iyadana de isagaa la weydiinaya inuu niyoodiyan kale kinaaya waa erey maldaan oo niyo u raaciyey lazimahu lxaddu xadulqadafkii baa laazimay qadarkiisana waa lagu sheegi haddaba walmuxsanu qofkan xadulqadafka loo fulinayo ee cidda dhegxumo ku samaysay ama sina iyo liwaad ku sheegtaa loogu dhufanayo intan qadarkan la sheegi doono waa kan walmuxsanu huna muxsanku halkan baaba waa sie huwa albaaligu alcaaqilu alxuru almuslimu alcafiif waa imise qayd shantaa shardi ka laga helaa muxsan la ydhaha shantaa shardi ninka leh ka isku doonta karbaasha u bareedho ugu horeyn waa inuu qaangaar yahay laba waa inaanu waalayn miyir qabo kan xumaanta lagu sheegay xor waa inuu yahay muslim waa inuu yahay cafiif waa inuu yahay cafiif qof aan wax sinaa hore u samayn oo iska dhowrsoon oon sina hore ugu cadaanin oon mar hore xad laga fulinin waa inuu yahay kaas oon isaga waxba qiranin cafiif oo iska dhowrso fa yujladu lxuru hamaaniina kan xorta ah ee wax qadfay sideetan baa lagu dhufan waalcabdu arbaciina ka addoonka ah ee qadafkan sameeyana afartan baa la liqsiin marka xaddaa jaldiga waxa ugu yar afartanka ah sidaa darteed tacsiiraadkii waa inaan la gaadhsiinin afartan aimada qaarkoodna waxay leeyihiin xadulqadafkani waxa uu noqonayaa arbaciin sidaa darteed waxa ugu yar oo tii addoonka ah labaatan markaa tacsiirtii waa inaan labaatan la gaadhsiinin haddaba ereyada sariixa ah maxay noqonayaan fasariixu ereyga sariixa ah ee qadafkii waxa weeye zanayta aw luta aw zanaa farjuk wanaxw waa kuwa zanayta hebelow waa zinaysatay liwaad baad la timi alaabtaadu waa zinaysay iyo wixii lamid a ereyadaas wanaxwuhu ha macnaha naxw hadihi اlalfaad mithlu ya zani ya zani buku rag iyo dumar mid kasta ahaadee ereyadan hadduu qofku isticmaalo qofkana shuruudaa hore laga helo xaddan buu xaq ku yeelanayaa in loo fulo in loo fuliyo wlkinaayatu ereyada kinaayadiina naxw yaa faajiru yaa khabiiu waa kuwayaalaha yaa faajir buu ninku yidhi yaa khabiif buu ku yidhi faina waa bihi lqad ereyadan hadduu qadaf ula jeedayo inuu dhegtiisa waxudhimuu sina ku sheego xudda dee jardigaa lagu dhufta sideetanka wailaa falaa wain lam yanwi falaa yuxad lama xadayo waalqawlu hadalkuna la rumaysanayaana qawlu lqaadifi kan hadalka yidhi weeye fi niyati xagga niyada maala ereyga ayaa khabiisa hadduu isticmaalo waa kinaaya waxaa la weydiinaya war maxaad ula jeeda ma waxaad ula jeeday inaad qadafto oo zina ku sheegto mise si kalunba iska ahay markaa wuxuu ku jawaabaa laga rumaysan oo qawlkiisa la raacaya laakiin kan la raacaya maaha maqduufka kan la cayma uu niyooday dee kaasi hadduu idhaahdo maxaad ka ogeyd niyadiisa ila niyadu waa qalbigay ku tacalluqsan tahay markaa kii qalbigiisa dee ay ku jirtay waa in la weydiiyo wain qaalaad haddii ay tidhaahdo ruuxii dumar ahayd anta asna annaas aw asnaa min fulaan fa huwa kinaaya sidaasay tihi maal dee qof dumar ahoo qof caayis oo afcalu tafsiil bay ku isticmaashay asna annaasi asnaa min fulaan fa huwa kinaaya buu noqonaya ereygaas liannahu laysa fiihi tasriixun biidaafati zina ilayh zina zinadii baan isnaadkeedu si toos ayaan loogu tiirinin waad zinaysatay baan si cad loogu odhan aw mase fulanu ninka la idhaha zani aw anta aznaa min fa sariix tani iyadu way cad waa dhadhanka carabiga un uu bixinayo marka luqa ahaan la eego ayay ragga zalaaqada lisaa kugu sheegeen fulan zanin anta aznaa minhu sariix ninkaa fulan iyo waa zanib mar waa sharmuuta maxaad ka dhegaysa ama waxau ihi adiga ayaa hebel ka zina badan dee uu tiiriya waa sariix markaanaga ku cad sariixun fii qadfi lmukhaatab labada jeerba bimacnaa fulan markaa waynu la hadlay wain qadafa jamaacatan koox buu qadfay haddaba qofkani kooxdan oo yamtanicu aanay suuragal ahayn an yakunuu kulluhum dhammaantood inay noqdaan sunaatan zunaad inay wada noqdaan dad aanay suuroobeynba ayuu qofkani sina ku sheegay ka qowlihi ahlu misra kulluhum zunaatun saasuul magaaladaa dadka ku nool magaalo dhan wey ummadda ku nool oo dhan waa wada zunaad waxaasay ku ibtiraysayin bu ahlu misra de waa cadad aanay suuragal ahayn inay xumaantan isku raacaan beentiisaana iska cad inaanu run sheegayno way muuqataa cuzila haddaba waa la edbinayaa una tacsiirtii unbaa lagu dhufanaya aan xaddan gaadhsiisnayn waa qofku afkiisa iyo adinkiisa iyo inkaarihiisaba inuu ummadda ka haysto waxay u tahay isagay dan u tahay cuzila wain lam yamtanic haddii aanay mamnuuc ahayn dadkani inay markaa zunaad wada yihiin ee ay suuragalba tahay ka qowlihi banuu fulanin zunaatun waa qolo yaroo kooban buu qadfay ama in ehel dad kooban ah oo meel ku nool buuri qoladaas xumaantaasay yaqaanaan saasuu ugu sheegay lazimahu ninkan hadalkan yidhi waxaa waajib ku ah likulli waaxidin mid kasta oo dadkan uu ceebeeyey waxa uu ku leeyahay xaddun soddon hadday yihiin soddon jeeroo min sideetan ah lagu dhufto darkaas waayo dee isagaa badan galay marka waa inuu markhaati caddayn keenaa wailaa xaddun calaa dahri sida uu xadiidka nebigu ku lahaa walow qadafahu haddii uu qofkan qadfo muxuu halkaa ye ha bizinatayni laba zina ayuu ku sheegay lazimahu xaddun waaxid wain qadafahu faxudda uma qadafahu haaniya bidalika zina aw bigayri cuzila faqad laba zina uu ku sheegay bizinatayni laba zina ayuu ku sheegay lazimahu xaddun waaxid oo hebelkaa isaga ahay laba jeer buu sinaystay bui ama wuu sinaystay bu kolkaa intaan weli xaddii laga fulinin ayuu haddana yidhi wuu sinaystay abukaariba waaye moogta suuqu u galay markaa kol hadduu mar ka daba tegay oo mar labaadna ku celiyey xaddiina aanay udhaxaynin xeer ciqaabeed laga fuliyo xadiina aanu jirin marun baa lasoo wada qabanaya hal xadna waa loogu dhufanaya labadiibaa istadaakulaya labadii qadas ayaa isgudagelaya markaa marun baa loogu dhufanaya wain qadafahu hadduu qofkan caayu sina ku sheego faxudda markaasaa la xaday intuu hebelkan sina ku sheegay rag iyo dumar mid kasta aadee baa lasoo qabtayo sideetankiiba ayuu ka laacay uma qadafahu haaniya mar labaad buu haddana kii kaba hari waayo sinuu ku sheegay wuxuu ku sheegay bidalika zina zinadaas oo sidaan kolkii hore sheegay bu caynkii buu yahay zinadii unbuu ku sheegay lafteeda aw bikayri ama tu kale uu ku sheego wuxuu yihi maxaa la iga xadi wixii aan kolkii hore sheegay soo celi ninkiiye oo mar labaad buu sameeyey cuzira faqad tacsiir buu markan dambena yeelanaya waayo agtiisa muxsanka ma ah waayo labadaa jeerba xaaladiisi caynkaasay noqotay walow qadafa muxsanan qof muxsana haddii uu qadfo falam yuxadda aan laba xadinba qofkii qadafkan sameeyey baan xaddii laga fulin xataa zana almuxsanu kii muxsanka ahaa laftiisu ilaa uu xumaantii ku dhacay saqata alxaddu xaddii baa dhacay hebelkaasi waa caynkaas bu ihi caynka ah aad iska garanayso sinadiibu ku sheegay markaa iyadoo doonaya in markaa xaddii looga fuliyo baabakii xumaantii ku dhacayba dee maxaa sheegayay buu leeyahy isagii waddadu maraya kadaa laga fulinaya laakiin goortan dee markaa la odhanayo zinu ku dhacay waa inay ku cadaato ama uu qirto ama dee xamligii iyo wixii soo baxaan adigu si kastaba ha ahaato hababkii xaddi usugmaysay mid kasta ha ahaatee xaddii baa kusu waxaa kusugmay zinadii baa kusugantay dee zinadii uu ku sheegay sawtan ku cadaato ha laga hadhade reebdaro waa sameeyey kollay wada isaga maaha inuu dabagale laakiin xeerciqaabeedkii waa ka furaya dembiilo waaya oo dembiga waa saaran yahay saqata alxad xadkii waa ka dhacaya waxa uli walaa yustawfaa xadka noocana lama fuliyo ilaa bixadrati alxaakim ilaa bixadrati alxaakim xaakim goob uu joogo unbaa lagu fuliyaa laa yuqiimuhu aaxaat nnaas wainamaa yuqiimuhu alimaamu aw naa'ibu waama xuduuru limaami fasunna xuduudda noocani xuquuq ilaahay oo la fulinayo wey xuquuqdanna waxa naaib uga ah rabbi oo fulinaya oo dee dhulka dhexdiisa ku fulinaya ciddii markaa mas-uuliyaddani ay saaran tahay ee ilaahay uu leeyahy ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl dadka lagula khitaabtamaya aayat lumaraa ayaa markaa fulinaya haddii kale dee isqabsi baa dhacaya iyo fiilo dheer oo la fiyo dowraan oo la kala dhammaanayo baad bilaabmaysa kan baa kala jaldinaya ka kalena wuu jaldinayaa dabadeetana way iswada jaldin doonta marka inuu isagu goobjoog yahay waxba qeyd ma ahe waa iska sunna un walaa yustawfaa ilaa bixadrati alxaakim wa bimutaalabati almaqduuf qofkan maqduufka ahina waa inuu isaguna waxan doono oo u idhaahdo hebel hebel wuu iqadfoo xumaanaanan qabin buu igu sheegay hala iiga jara xeer ciqaabeedkii xadda ahaa labadaa qayd markay yimaadaan intoo lasoo qabto hebelkan isaga caydan sameeyey baa xaddan lagu fulinayaa waa dee waxaan gaalada wareeriyey maanta dadka muslimiintaasani waa ka xaraan oo qofka dhegtiisa iyo wixiisa o dhan waa u xaraan waa wax loo dhawrayo wey xataa dee haddii ay kaba dhacdo qofkan inuu isaga horta isfashiliyo maaha wuu inuu isqariyo wey oo ilaahay unu toobad keeno xalku maaha inuu isfade inuu yidhaahdaha layga ogo xadda oo soo qayliyo dabeetana dee dabadda iskeeno waxa weya inuu iska aamuso dabeetana toobadaba la yimaado markaasaa ilaahay uu ka masaxaya oo laga tirtiraya qofka haddii aad ku ogaato laftigeedana in loo naseexeeyo un wey ee in la cebeeyo ma aha waayo dee waxaad arkaysa axaadiista mawduuca ka hadasho markaad aada u akrido dee ninkii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee markaa zinada lahaa waan zinaystaye markaa uu kolba dhan uga jeesanaya u lahaa lacalaka kamastaha armaa tuujisay un hal tacrifu zina war zinada waxay tahay ma taqaanaa bika junuunu war miyaad waalan tahay waxaan oo dhami waxa weeyaan waa sarbeeb nin weyn wax loogu sheegay markaa inuu ka noqdo dhowr jeer u ishaaray u ishaaray markii dambe uu yihi balkaxeeya isagoo nabigu karaahsanna ee lagu bilaabay ee markaa lagu daldalay uu dabeetana taw yidhi ayuu nebigu markii loo sheegay u arma iskaga hadhaan may iska daayaan marka haddii iqraar ay kusugnaato shuhuud aanay kusugnaanin oo qofku uu cararo waa ka noqod bay noqonaysa haddaa waxaa loo ogolyahay isagoo maxkamadda horteeda dee ka qirtay wixiinu haddana ka noqdo baa loo ogolyahay markaa tasaamux bay iskaga binaysanta sidaa darteed dadka qaarkood baa mararka qaarkood iyagaa ma fatwo kuweydiinaya wax ayay ku odhanaya wax maanta noocaasa baa ku dhacay abaalkaygu waa maxay har abaalka leha kusii ordine waxa weeye inaad isdasturto oo ceebta aanad gaadsiinin cid kale ilaa abubakar iyo cumar iyo markuu sii marayay ninkaas iyaguna waxay kula taliyeen un inuu markaa naftiisa asturo laakiin dadku markaanay lahayn dhaqan islaamiya dee waa iska macruuf cambain kastaoo midi uu soo galo qaar baa ka daba qaylinaya wuu sinaystay caynkan uu sameeyey yaan la dooranin sidan intaasoo balaayaha ka daba akriyay oo dee waa adiga arkaya kuwoodii markaa ugu waaweynaa xumaantaa ku akriyaya waay fa in cafaa hadduu cafiyo saqata waa dhacaya ka gayrihi min alxuquuq mathal haddii qofkan la qadfay uu idhaahdo hebel hebel inkastuu edabdarro sameeyo waana iska cafiyey xadulqadafkani uu dhacaya wa in maata hadduu dhinto qofkii la qadfay laftiisii baa iska dhintay oo adduunyadaba ka tegey intaanu weli xeerkii xaddii oofsanin intaqala xaquhu xaqiisii wuxuu u guurayaa liwaarisihi kii dhexlayay kii isaga dhexlaya oo sidii qisaastoo kale oo ayuunbaa yeelanaya xadulqadafkiina ilan dhagxumadii baa la reebaya qofkan edbinna waa ugu jirtaa kan kalena isberyeelid bay u tahay markaas daryeelidii dee inay qofkan waalidkiisa ah usugnaato isagaa ufulinaya waalidkaygii dhintay buu caay markaas deertankii jeedala la ii fuliyo baa loo fulinaya walow qaala lirajulin haddii uu dadku ilaa waa kala duwan yahaye qaar liitaana waa jiraane hadduu nin ku yidhaahdo midi iqdifnii bal iqadaf buur oo sila igu sheeg faqadafahu lam yuxadab dad nooc badana waar waxaa igu sheeg buui markaasuu yihi waayaha uu ku sheegay caroog buu isna ku afuufo maaragtay xumaantaa ku faafiyey lam yuxadda liannahu biamri arrinkiisiibuu markaa ku yimi tani marka inkastoo isbeedab darre uu sameeyo dee dembiile uu yahay waxaa kala duwan qofka oo dembaaba oo haddana aan xad lagu yeelanayn baa jirta walow qadafa cabdan addoon buu qadfay habata lahu tacziiru tacziir buu leeyahay duuna sayidi waayo addoon dee waayo shardigii baa laga waayo ah kan la qadfayo goorta xadda loo afinayo waa inuu xor yahay baahay fain maata intaqala lisayidihi waidaa saba shaksun aakhara aakhara falilaakhari an yasubahu biqadri maa saba hadduu qof mid caayo ka kale dee kaa la caayo wuxuu xaq u leeyahay intii in la egun inuu dhacdo wajazaau sayiati سيئة مثلها فإن عاقبتم فعاaqبوا بمثل ما عوqبتم به duمarkii نبga maalin baa mid baa caiشho xoogaa ku yar kululaysa aad ba hadalkii ugu adkaysay iyadoo dee nebiguna ma aragta oo ag fadhiyo markaa way ka aamustay ka aamusto markii dambe bay sayn weydo iyana markaasay dhowr jawaabood oo kululsiisay oo hadalladeedii u yaro dhigma markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu macnaha ugu garaabay inay ka goosatay oo waxau ihi waa ina abubakar sidiiqun buuri waa ina abubakar sidiiq macnaha waxa weeyaan laga liqi maayo kolka qofku xaq buu taa u leeyahay oo xaq buu uleeyahay intiisi in leeg inuu qaato laakiin inuu ka kordhiyo maaha walaa yajuuzu sabu abiih walaa ummi wainamaa sabuhu bima laysa fiihi kadib walaa qadfu fi naxwi ya haalim baabu sariqa halkana waxa uu ku xusayaa wixii faldembiyeedka tuugada la yidhaahdo buu halkana ku xusaya waa ijraam iyo dembi aada u fool xun ummadana amniga ka lumiya meeshana haddii tuugtu ku badato dee qofkii werwar kaa ku badanaya markaasi nafislea baanu u seexan karayn gurigiisana u joogi karayn una safri karayn sidaa awgeed baa ciqaabtani foolxumada ay leedahay dembigani foolxumadu leeyahay awgeed baa ciqaabtan ayaa la saaray iyadoo qofku lagaba yaabo in aanu wuxuu qaatay badnayn oo marka wixii uu isku halaynayay qofkii ama sahay u ahaa ama dee u ahaaba wax qasdadiisa ugu jira marka uu gaw kasoo hadho uun dee waxau odhanayaa talow naxdinta uu naxo ma indhahaagaa arki waayo mise wixii baan oolin buu gaadhaya naxdinta heerka uu ka gaadhay dhulkaa la wareegaya markaa qofkana waa in laga naxiyaa ilaa heerka idaa saraqa albaaligu alcaaqilu lmukhtaar qofka shuruudahan laga helay marka uu xado wa huwa muslimun aw dimiyun aw murtadun dadkan oo dhan xukunkan waa lagu fulinayaa noocane isagoo saddexdan mid una nisaaban min almaal nisaab maalka kamida waa nisaab sariqa kii sekada ha u qaadan nisaab asariqa qadarkii lagu goynayay gacanta ama xubnaha kale marka uu xado nisaabkana aan kuuba sheegay wa huwa rubcu dinaar rubcu dinaar waa laba garaam point boqol iyo shan iyo labaatan marka uu wax yar weeya adugu fraction yar baa weheliya labada garaam marka uu intaa in laeg qaato aw maa qiimatuhu ama maal qiimadiisu ay tahay rubcu dinaar xaala sariqati markaa uu xaday ayaa maalkaa qiimadiisu ay ahayd rubcu dinaar min xirdi milihi maalkan halkii lagu xarayn jiray oo kale ayuu ka qaatay walaa shubhata lahu fiihi shubhana kuma leh shubhatu lmilki oo waddo milkiya uma soo gelayso oo meel yarna wax lahaanshaa kuma leh intanoo arrimood marka ay isku xidhiidhsamaan quطicat yaduhu lyumnaa gacantiisa midig baa loo arriminaya ayaa la jaraya iyadoo halkaa ka lulata ha eego oo dabadeetana isagana wixii kii uu ka xaday hor yaacay qaar leega hor yaacan isagana cuqubadii mid laeg ha ku dhacday isagana waayo gacantiisii weligii ku tiilay ha waayey isna oo dabeetana ha- la yaabka iyo fajuca ha ku weynaaday qudicat yadhu lyumna marka waa in quyuudaa la helaa qofkani waa inuu markaa baalig caaqila yahay aan la dirqiin qof axkaamta islaamka lagu fulinaya waa inuu yahay maalku waa inuu rubcu dinaar gaadho sidoo kale maalkani waa inuu meeshiisii yaalo xirsulmithli baa la ydhaha lacagta badeecadda xoolaha shay walba xirsulmithli baa la dhigaa wixii noocan oo kale ah meeshii lagu xarayn jiray wey wuu kusoo wadaa isagaa ku tafsiilinaya shay walba halka lagu xareeyo shubhana kuma leh shubhatulmilk macnaa meelun waa inaanu kasoo gelin xagga lahaanshaha kan waxadaya oo aanu marmarsiiyo milki kusoo sheeganayn shubhatulmilki dad kalena wuu ku sheegi doonaa yadiisa midigtaa la goynayaa asaariqu wsaariqatu faqdacuu aydiyahumaa hadduu mid calmaaniya soo faysfayto u idhaahdo caalamku waktigan wuu dhaafay gacangoynaya waxaa waa adigaa lagu dhaafay wey adigaa lagaa takhalusay bayn leenahay aayaadka qadciga ah ee muxkamka ilaa qiyaamaha lagu dhaqmayo lama dhaafi karee adigaa lagu dhaafay oo lagaa dulboodaya marka waaya fain saraqa haaniyan mid ibtilaysan buu noqdayoo waxay soomaalidu odhan jireen qurusina bartay iyo qabsintuuga bartay midnaba waan tooba bayda macnaha waa saldembiyeed lala qabsado maogta marka hadduu mar labaad ku celiyo qudicat rijluhu lyusraa lugta bidix baa la jaraya ha hangalaysto fain caada hadduu ku noqdo qudicat rijluhu lyumna waxaa la jaraya haddana n ha lugtiisa midig buuli ayaa haddana la jaraya fain caada cuzira mid buu ka dulboodaan filaya si anaa ta- talmaaday talo fain qudaayadu yumna min alkuuc fain saraqa haaniya qudicat rijluhu lyusraa fain caada qudicat yaduhu lyusraa gacantii bidix buu ka booday ilaan saasay ahayd marka hore waa ta midigta gacanta midigta marka labaadna waa lugta bidix ya ha fain lam yakun lahu haddii aanu lahayn yamiinun marka adigu waa isagu ka dulbooday ha adigu ugu horreyn waa midigta dabeetana waa lugta bidix markaa hadduu mar saddexaad ku noqdana waa halkee waa gacantii bidix mar afraad hadduu ku noqdana waa lugta midig dabeetana afartoo miina inay ka goyso la moodo dee ha fadhiyo ha soo yuururo markaas fain lam takun fain caada haddii uu marka u noqdo fain caada de waa marka wixii oo dhan laga jaray ayuu u noqday haddana oo uu dayn waayey bacda qaطci aطraafi afartiiba markii laga jaray cuzira macnaha dee riwaayada sheegaysa in la dilayo waa daciif taamuu raacay markaa waa in la tacdiyo un kolba waa dee curyaanka isaga waa la edbinuun waa xabsi iyo dee qaraame iyo garaac inta waa noqotaa weliba garaaci iyo dee markaa xidhidii fain lam takun lahu yamiin ugu horeyntii midigta hala gooya baa la yidhi midigba ma leh qudicat rijluhu lyusraa dee midigta maxaa ku xigi jiray waxaa ku xigayay lugta bidax tii baa loo gudbaya wain kaanat haddii ay tahay macnaa waa kaanad waa tii taamad ahayna faacilka qali keliya qaadan jirta wain wujidat midigtii baa joogta laga bilaabayay falam tuqdac lama goynin xataa dahabat ilaa ay kaba go'day saqata alqadcu qadcigii baa ka dhacaya ninkani ugu horeyn waxay ahayd midigta in la jaro marka u horeysa u waxbo marka iyadoon weli la jarin bay iska go'dayba oo inuu qaato kaba jartayba ama bararisaaba ka goysayba infection tay taba iyo wixii lamida baa ka goysay qadcigii dee wuu fulay gacantii mar hadduu waayey waa ka dhacay saqata alqadcu waidaa quطica marka haddaba la gooyo humisa waxaa la gelinayaa almaqطacu meeshii laga jaray gacanta oo dee halkaa cumaacumta ahayd bizayt اlxaari saliid kululbaa sidaa loo gelin doonaa oo markaa dhiig joojin bay ku samaynaysaa xididadii iyo albowlayaashii iyo baafka isku qabsan doona waaya taasi baa markaa iyaduna ها لتنسد أفواه العروق المفتوحة بالقبض marka haddee maxaday ka mid tahay mise waxa weeyaan maslaxa ayay u tahay de haddii la raaco aqwaasha fuqaada qowlka odhanaya xadda iyada lafteedu ka mid tahay de waan lagama tegi kara wey laakin isaga ayay lisaalixii tahay oo de si aan u dhiig bixin hadday tahay dee dhakhaatiirtu way xidhaan imika oo si dhib yar baa loo xidhaa xidadada albowlayaasha marka markiiba dhawr bil weya soo jeedo la yaqaano la xidho waaya fain sarqa duna nisa haddaba marka waxaa dee meesha taalla qofkan isaga ah siduu kuu sheegi doono xoolihii u xadayna waa laga magdhabaya xaddani goyntani waa xaq ilahay uu ku leeyahy xoolihii laakiin qofkani uu ku lahaa iyadana waa laga magdhabaya lama dhaafayo marka wuxuu soo wadaa marar ay ka dhacaysa xad oo xadkii aan laga fulin doonin ayuu soo wadaa marka xadku uu ka dhaco goyntu xoolihii waa halkoodii oo waa lagu yeelanayaa qolka haddaba wax shubhaahi meeshii waa inaanay joogin shubho xaddan dafcisa meeshii waa inaanay joogin goorta la goynayo shubuhaadka ama waxyaabaha xaddii ka ridi kara musqitaat xaddu sariqa buu soo wadaa waxyaabaha ridaya haddaba fain saraqa duna nisaab qofkani waxa uu xaday wax labadii garaam ka yar aw min gayri xirdin waxa uu ka xaday shaygan meeshii la dhigayo meel aan ahayn sanduuqaa lagu ridi jiray saaradu ka helay aw amase maa xooluu xaday xoolahaasoo lahu shubha uu ku leeyahay lub un waxuun uu ku leeyahay ka maali bayt ilmaal waa xoolihii banka wa maali ibnihi waa xoolihii inankiisa aw abiih ama xoolihiisa aw maali maalikihi ama kii isaga lahaaye sayidka u ahaa xoolihiisiibuu wax ka xaday lam yuqbac lama jarayo fi jamiic fi ljamiic min haadihi suwar dhawrkan masalada lama jarayo idraau lxuduud bishubuhaat xuduudda waxaa ku reebtaan oo ku riixdaan shubuhaadka kol haddii shubha ay soo gasho xadda joojiya wa xirdu kulli shayin bixasabi shay walba xeradiisu waa wixii isaga dee ku munaasiba bixasabi fiiradiisu ahaaday shay walba waxaa xirzulmithli la odhanaya ee markaa meesha ku munaasib ee xerada u ahay waa isagaa loo eegaya wayakhtalifu xirdigani wuu iskhilaafi doonaa biikhtilaafi lmaali maalku kolba siduu isu khilaafayo mood iyo nool de isku xero ma noqon karaan kaash iyo badeecad isku xero ma noqon karaan waa kala duduwan yihin dhar iyo dhuunina kadalik walbilaadi wadanka laftiisana waa la milicsan oo wadan aaminahiyo oo alaabta meelo sogsoke la dhigo iyo wadan fawdaah oo meel adag la dhigo waa la kala eegi taana wa cadli sulطaani wa jawri ka meesha haysta cadaaladiisa iyo jawrkiisa iyadana way la socon kartaa hadduu markaa jaa'ir yahay iyo hadduu caadil yahay dee isku amni noqon mayso meesha ee way kala duwanta marka cadliga ayaa dee uu badan yahay amnigu qofkuna wixiisa meel soka hadduu dhigo markaa loo garaabi karaa wa quwatihi wa dacfi hadduu awood leeyahay hadduu daciif yahay dee waa kala duwanta haddii awood leeyahay dee amnigaa badanaya hadduu daciif yahayna dee markaa khawfkiibaa badanaya tusaalu kasii bixiyay haddaba faxirdu thiyaabi wاlnuquudi wاljawaahiri wاlxulay intaasoo dhan meesha lagu xafidaa asunduuq lmuqfal waa sanduuq la qufulay nayn ba nayn la duldhigay waa kaas waa dharkii iyo lacagtii iyo jawhartii dhagaxaantii qaaliga ah iyo xulladii dumarku isku qurxinayeena dahabki sanduuq baa la geliyaa ama kabarh baa lagu qufulaa ama qasnad baa lagu xidhaa meelahaa wey wa xirdu lamtica bagaashka meesha lagu xafidaana ee qofka ka xada la goyn karaa addakaakiin lmuqfala wasan maxaarib addakaakiin dukaamada wey la qufulay wasama halkaa walxaal sama xaarif iyadoo goobtaana uu joogo mid ilaaliya waa shimaano wey waayo dee dukaankii hadduu muqafal yahay muqfal yahay laguma daayo kam wa kam dee la jebiyo cawjadiibuu sitaa tuugu markaa cid ilaalisaana waa inay jirto wadawaab faxirsu dawaab gaadiidka markaa ama xoolaha xeradoodu waxa weeye alstable waa halkaa dee lagu xafido un wey stabliga waa xeradii un imika kuwa fardaha la odhan jiray stabliga markii hore imika waa xeelaha un waa xeradii un oo dee kolka banaanka lagu sii daayo xoolihii iyo marka la xareeyo ee dabeetana jiitinta dhag lagu siiyo way kala duwan yihin walasaas wiciyad wiciyadda halka xirsiga u ahay sufat lbayt waa kitchenka dheh bixasab alcaada sida markaa caadadu ay tahay xaalata kawni dalika jaariyan bixasab alcaada haddii reer baadiye ay tahayna waa docda doc iyo daso ma kala taqaa docdaa hore wey halkaasaa dee iyaga kitchen waa albaabka laga soo galay waa lagu kariyay haddii kalena waa meelahan iska daarada iyo kitchenka iyo intaa kungowska iyo bixasab alcaada wa xirdu lkafani kafantana waxaa xirdi waa alqabr kolka dee qaar kafanta aba la yaabina dee ilan tuug waa isku midune qaar dee kafanta qaataana way jireen markaa kuwaasina xirsulmitligoo halka lagu jaraya waxa weeyaan qabriga hadduu kala soo baxo walaw ishtaraka snaani laba hadday wadaagsadaan fi ikhraaji nisaabi labadii garaam xadidoodii bay laba nin wadaagsadeen faqad oo keliya oo intaana kama badno waxay xadeen lam yuqtac waaxidu minhuma midkoodna lama jarayo dabcan waa laga maglabaya maalkii hadduu ku cadaado laakiin xaggii goyntu way ka dhacay maxaa yeelay sababtu waa maxay dee mid waliba gaar ahaantiisa nisaab umuu xadin ee mid waliba muxuu xaday dee nis wuxuu xaday ila rubuc baa la nisfu nisaab buu mid waliba xaday marka waxaana la doonaya inay nisaab kaamila dee qaataan walaa yuqtacu alxuru qofka xortaa lama jaro ila walaa yaqtacu alxura ila alimaamu aw naaib qofka xortaa cidda xaddan ka fulinaysa waa imaam ama naaib imaam iyo naaib axwaal fara badan baa markaa wixii xuduud oo dhan iyagaa u xilsaaran ama cid kala haadeecen ama markaas ha ka tageen wayaqacu say wayaqtacu alcabda sayidu addoonkana sayidkaa shara saariq baynu kasoo hadlaynay qof waxadayo wax dhufto waxaan leeyahay wax qaadanayo oo isaga aan la goynayn buu sheegay oon tuug ahayn walaa qadca goyni ma ahaanin calaa man qof dushii intahaba aw ikhtalasa aw khaana aw jaxada afartaa arrimood ka sameeya intahada dee waa muntahid waa xoog buu isticmaalo dhuljiifba kasoo qaad kaasme waa muxaaribo isagu waa baabka inoo iman doone waa halkaa adigoo taagan buu markaas ayuu kaa qaatay oo mid u banbaxay maaho dee hub qaatay oo cidlo istaagay maaha kaasi waa gaar isagu ama mukhtalis weeye oo adoo sii jeeduu kaa dhuftay dabadeetana wuu orday orod buu ictimaaday amaba wuu ku khiyaameeyey khiyaamada maku baraabulo dabeetana shay lif baa ka dhacday markaasu ama keenan kuu farsameeyo waa hada salaam aw jaxad ama wadiica ayuu diiday fima stumina calayhi min wadiicatin wanaxwiha alaabaad udhiibatay yaad sheegaysaa buu kuuri aniga maaha kii aada udhiibatay ama waxba imaa diiban bu warku marka uu halkaa marayo dadkaa iyagaa wixii unbaa laga magdhabi tacziir iyo wixii qaadigu u gartana wuu marin doonaa xabsi iyo edbin kale laakiin xaddan iyaga laguma laha qofka qaaticu ariiqa ah xeer ciqaabeedkiisii buu sheegaya qofka qaaticu ariiqa la idhaahdo ayuu ka warami doonaa bal ciqaabtiisu waxa ay noqonayso waaya waxau ihi marka man shaharo silaaxa qofka hubka la baxa ee hubkiisa macnaha ummadda u muujiya ilaa inuu galka kaga jiraaba ahayd bal haddaan cadow la islaynaynin hub buu la baxay ama qori buu dee soo rogtay seef buu muujiyey wa akhaafa sabiil waddadiina waa cabsi geliyey waddadu ma cabsanaysee dadka maraya wajaba cala alimaami alabu imaamka muslimiinta waxa waajib ku ah inuu kaa ka daba tago oo uu raadsado oo aanu ka hadhin maxaa yeele qofkaas waxa uu ku jiraa waa jidgoynti waktigan casrigaana waa kan dhuljiifka la idhaahdo burcad baa berigii hore la odhan jiray iyo jidgoyn iyo imikana dhuljiif markuu farabatay dhuljiifkaasaa loola baxay marka inaan dhuljiifkaa in uu imaamku raadiyo oo uu wax ka qabto wey fa in waqaca haddii uu dhaco oo macnaha fi qabdat limaam wey haddii la qabto un wey qabla jinaayatin isagoon waxba geysanin cudira waa la edbinayaa bimaa yaraahu limaam imaamku waxa uu garto ayaa edab looga dhigaya xabsi garaac haluma jar masdaafurin wain saraqa hadduu xado waa waxuun dee dhaca wey nisaaban buu dhacay nisaabkeenu isla garanayn rubcu dinaar bishardihi shardigiisa macnaha waa kii xirsulmitliga ahaa shubhana kumuu lahayn quطicat waxaa la goynayaa yaduhu lyumnaa warijluhu lyusraa labadan baa mar keliya in la israacinaya qofka budhcataa wayuwaali bayna qadcihimaa wey waa xidhiidhinayaa goyntooda mana kala farqinayo lug iyo gacan isweydaar ayaa la goynaya sida aayadda suurat lmaa-ida ku sugan wain qatala haddii uu wax dilo qutila waa la dilayaa xatman waajibnimo wax ma dhicin laakiin waxunbuu dilay waa la dilaya wain cafaa haba cafiyo ha iska dhaafaba waliyu dam dhiigga kii xigtada u ahaa haba iska dhaafo oo idhaahdo waan saamax ilaahay baa saamaxin oo macnaha xad dilkiisani waxa isugu jiraa qisaasna waaye xeer ciqaabeed la marinayana wey oo markaa xaqii ilaahay ayaan looga hadhaynin haddii bani aadamkuba cafiyaan khatartiisa iyo foolxumadiisa aada u badan dhuljiifka ah gaal iyo islaamba waa ka qayliyeen markaa in kow lagaga siiyo wey waa laba jaranjaraad soo dhaaftay may waa saddex isagoo wax cabsiiyey macnaha wax argagixiyay baan leeyahay iyo isagoo wax dhacay iyo isagoo wax dilay saddexdaasoo kale googooniya wain saraqa waqatala labadana uu isku daray waxna wuu dhacay oo waa qaatay xoolo waxna waa dilay qutila waa la dilaya uma suliba halaaata ayaam saddex maalmood ayaa markaas la deldelaya oo halkaa laga soo laalaadinaya marka uu isku daro saddexdii arrimood cabsigelintii iyo dilkii iyo dhicii markuu saddexdaa isku daro saddexdaa aayaddu ay sheegtay baa ee awda isugu cadfan tahay ayaa saddexdaba la isugu daraya waaya marka waxaa loo soo deldelayaa si dadka kale ay uga waantoobaan waktigan la deldelayana waa marka la dilow aimada qaarkood baa waxay yidhahdaan iyadoo laba dilin ayaa la deldeli taa tacdiib baa ku jira laakiin waktigani waa waktiga la dilo ee kow lagaga siiyo ayaa saddex maalmood ummadda kale ha kuwa xaragto ebalkii dhuljiifkaa waa kaa laalaada marka la idhaa siyaasadiisii baa dhibqaysa oo qudhuntay meesha naxariisma taale qof xun loo naxariisan maayo walaa ta'khudkum bihimaa ra'fa fii diin illaah qofkan kol haddii uu isagoo iska qaaday sharaftii dee xayawaanku ku biiray wain jaraxa hadduu nabar geysto aw qataca darafan ama xubin buu qof gooyey iqtusa minhu waa laga qisaasanayaa min gayri taxatum iyada oo aan xad ahayn xaddii markaa rabbi aan ahayn laakiin qofkan bani aadamkii ka qisaasanayo oo xataa law cafaa canhu saqaa alxad markaanu min gayri taxatum kuleeyahy hadduu qofkii ka dhaafo xadkii waa ka dhacay laakiin tanaan laga dhaafayn waa markuu wax dilo dhuljiifna yahay isagana waa la dilaya amaa xagga adraafta iyo maalka iyo dee iyada markaas qofkii bay ku xidhanta qisaasanaya xoolahan lahaa isagana xaddii dee kolley waa laga oofinaya kolka waxaad ka fahamtay baabka shaaficiyadu inay mariyeen aayadda saddexdaa qaybooda isku cadfan markaa in la dilo iyo in la gooyo xubnaha iyo in la masaafuriyo saddexdaa isku cadfan iyagu waxa ay ka dhigeen tartiibkaasay u sameeyeen inuu wax cabsigeliyo oo markaa la masaafurinayo iyo inuu wax dhaco oo kolkaa la goynayo min iskhilaaf min loo goynayo min khilaaf iyo isaga oo isku daray saddexdiiba oo kolkaa la isugu darayo dil iyo deldelaad tartiibkaasay u sameeyeen asxaabta qaarkood baa markaa sidaa ku fasiray oo ay ku raaceen aimada qaarkoodna dee sida macruufka ah oo adiga garanaya yidhaahdaan khiyaar buu imaamku leeyahay oo isagoo ikhaaf sameeyo wax cabsi geliyey buu intuu soo qabto ayuu min iskila min min khilaaf intuu ugooyo daldalaya suweydaan intuu labadii aas inuu gooyo daldalaya isagoo ikhaaf keliya sameeyo wax cabsi geliya wala khaaf sabiila faqad marka iyagu sidan ay ku uqaateen nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee qoladii geela dhacay ee qad nahbiga sameeyey waa kii markuu ka daba daray qolihii fardooleyd ahaa ee asxaabta ahaa intay soo qabteen waa kii laayey dabeetana ku tuuray xarat almadina meeshii shiisha ahayna kululayd indhahana markaasuu dabeeta ka soo tuuray markaa taa waa la nasakhay iyada faslun fii xaddi shurb cabidii la cabayey baa markaa halkan khamriga qofku uu cabayey ayaa xeer ciqaabeedkeeda islaamku u jireeyey ayaa la sheegaya halkana oo lagu xusaya alkhamr maraaxil buu dee soo maro caado ayuu ahaa ay carabtu iskaga dhaqmi jireen khamriga cabidiisu markaa dhowr jaro jaro ayuu soo maray fii suurati naxli waxa ilahay uu ku sheegay inuu sakar yahay mar mar labaad yasaluunaka can alkhamri waalmayt qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima mar saddexaad waktigiisaa lasoo yareeyey oo dee waa ka ilaahay markaas lahaa laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamu maa taquuluun qofkiina shan salaadood buu tukanaya habeenkii iyo maalintii marka waa lasoo yareeyey waktigiisii sidii kii caaqilka ahaa o dham iskaga waktiga waa iska daaya kii caaqilka oo barh baa iska daaya waktigii hore markii labaadna dadka barh baa iska daayay mar saddexaadkii intii ka hari weydayna aayaddaas ayaa ilaahay uu ku joojiyey fii suurati almaa'ida inama alkhamru waalmayt